muxaadarada insha allah maanta uu inoo gelayo sheekh cabdillaahi xasan xaashi cabdillahi berberaawi waxay ku saabsanaan doontaa sidii horeba loo sheegay ee imaamku inoo sheegay xukunka uu yeelanayo qofka ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulka iyo wax ka mida diinta aflagaadeeyo marka waxaa kaloo insha allahu tacaala muxaadarada dhexdeeda laga yaaba inay inoo raacaan waraaqado yaryar oo dadkeenna aynu kaga codsanayno in mawduucan qof waliba inta awooddiisa ay tahay uu kaga qayb galo khaasatan aynu isku dayno cajaladaha iyo maaragtay waraaqadaha laga diyaariyey mawduucan in aada loo faafiyo waraaqado waxaa jira af soomaali lagu qoray iyo kuwa af carabi lagu qorayba oo mawduucaas si wanaagsan uga hadlaaya oo insha allahu tacaala maktabadaha suuqa dhammaantood aa ka heli doontaan wixii berri ka dambaysa amba berriba laga yaabo in lasoo dhigo sidoo kale cajaladdan cawa muxaadarada iyo wixii hore ee laga qabtayba ee mawduuca ku saabsan inaynu dadkeenna ku dhex faafinno si caadadan aadka iyo aadka u dhibaatada leh aynooga qarsoonto insha allahu tacala ima kale waxaan uga baqayaa sheekha falyatasada mashkuuran ma'juuran jaza allahu khayr
العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم وفقنا من القول والعمل لما تحبه وترضاه sida aada maqasheen walaalayaal mawduuca muxaadaradeenu caawa wuxuu noqon doonaa xukmu shaatimi illaahi warasuul ilaah iyo rasuulkiisa qofka caaya xukumkiisu wuxuu yahay fi dunya waalaakhira waxaa la mida qofka caaya diinta islaamka ama shay diinta islaamka ka mid ah oo la hubo diinta islaamka inuu ka mid yahay ama aflagaadeeye malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala ee rabbi subxaanahu wa tacaala uu ammaanay sidaa uu tilmaamay walaalkeen sheekh moxamed may ahayn mawduucan oo kale dad muslimiinah in lagala hadlo haddii taariikhda dib loo raacana dadka arrinta noocaasiya lagu soo eedeeyey waktigii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ama waktigii saxaabada waxay u badnaayeen kuwo gaalaa kafara billahi tabaaraka wa tacaala iyo kuwo munaafiqiin ah oo arrinta noocaasi ay muujisay nifaaq iyo kufriga iyo gaalnimada ay quluubtooda ku qarsanayeen walow islaamnimoba ha muujistaane waa nasiib daro iyadoo dadkeenu ay yihiin dad muslimiin ah oo islaamka ay ku aftirsadaan oo laa ilaaha ila allah ay leeyihiin in laga dhex helo cid cayda ilaahay subxaanahu wa tacaala oo rabbi aflagaadaysa ama rasuulkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray wax ka sheegta ama diintii qiimaha badnayd ee ilaahay mugdiga iyo jahliga ummadda uu kaga saaray ee iftiinka iyo nuurka subxaana wa tacaala uu ku geliyey cid iyadana markaa dhaleecaysa in ummadda laga dhex helaa waa nasiib darra weey waxa iyaduna taa ka sii daran in ummadda inteeda kale wax ilaahay subxaanahu wa tacaala u cadhoonaya daraaddi oo ilaahay u xanaaqaayo marka ilaahay wax laga sheego ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam u xanaaqaaya oo calaalaqal qofka waxaa samaynaya ee munkarka noocaasiya ku ku kacaaya calaalaqal afka ka inkiraysa oo carabka ku diidaysa inay yar tahay baa iyaduna nasiib darro ah waxaa ka sii daran in in fara badan oo muslimiinta ka midi haddii ay arkaan qof qaladka noocaasiyo gala iyo gaalnimadaasi cid la hadlaysa inay yidhaahdaan maxaa kaa gale ma diinta aduu caayay diintiisa ayuu caayay oo gaalnimadii ay ku soo garab istaagaan oo gaalnimada noocaasi ay ugu hiiliyaan waalciyaadu billah ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal addoomihiisa kamuu mutaysan inay caayaan ilaahay isaga ayaa abuuray haddaanu ilaahay abuuri lahayn adduunyadan ma yimaadeen ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisan isaga ayaa arsaaqa dhulkiisii bay ku dul socdaanoo samadiisii bay ku hoos nool yihiin ilaahay baa baaskiisa iyo biyihiisaba ay isticmaalayaan ay cunayaan oo ay cabbayaan ilaahay baa xoog iyo awood siiyey qaar fara badanna caafimaad ugu daray ilaahay addoomihiisa waxa uu ka mutaystay inay umahadnaqaan inay ammaanaan buu rabbi tabaaraka wa tacaala uu ka mutaystay kama mutaysan rabbi addoomihiisu inay caayaan oo ay aflagaadeeyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala xumaan ay u quudhaan walciyaadu billah arrinta noocaasi ah oo ah in ilaahay subxaana wa tacaala afka loola tago oo la aflagaadeeyaa waa arrin wallaahi ay ka dhiidhiday samada iyo dhulka iyo buuraha iyo makhluuqaadka ilaahay subxaana wa tacaala aanay u adkaysan oo marka ay maqlaan cid ilaahay wax ka sheegaysa ama xumaan u tiirinaysa arrinta noocaasi inay ka gilgishaan buu ilaahay qur-aanka ku sheegay wa qaaluu itakada araxmaanu walada laqad ji'tum shayئa idda takaadu samaawaatu yatafaطarna minh watanshaqu اlardu watakiru اljibaalu hadda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ibni aadamka kuwo ka mid ah waxay yidhaahdeen ilaahay ilmu u dhalay ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala arrin weyn oo xun oo xumaanteedu ay muuqato ayaad la timaadeen samadii baa ku dhawaatay inay dildilaacdo ay soo daadato markii hadalka noocaasi ee ilaahay loo qura ay maqashay dhulkii baa ku dhawaaday inuu isaguna dildilaacu kala dhambalmo buurihiiba waxay ku dhawaadeen inay burburaan oo ay daataan maxay tahay sababta samada iyo buuraha iyo dhulkaba gilgishay wa an dacow liraxmaani walada allihii raxmaanka ahaa bay yidhaahdeen ilmuu leeyahay waa caydeel in la yidhaahdo ilaahay ilmuu leeyahay oo nuqsaan baa ka dhalanaysa oo waxaa ka dhalanaysa inuu ilmaha u baahan yahay oo waxaa ka dhalanaysa ilmuhu aabbihii dhalay dee inuu shabaha ayaa ka dhalanaysa wamaa yanbagii liraxmaani an yatakida walada allaha raxmaanka uma habboona umana baahna inuu ilaahay subxaana wa tacaala ilma u yeesho waa arrin uu ka nasahan yahay haddii walaalayaal samadu ay ku dhawaatay inay soo dhacdo dhulku uu duldilaaco buuruhu ay daataan markii ibni aadamka qaarkood ay yidhaahdeen ilaahay baa walad leh maxaad u malaynaysaa waxaa dhulkeenna lagaga hadlo walciyaadu billah ilaahay maxaa loo quudhaa waxaanan wallaahi afkaygaa soo marin karahayn oo laa astatiicu inaan idinkula hadlo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala basharka qaarkood maanta ay u quudhayaan oo rabbi subxaana wa tacaala ay kula hadlayaan markaasaynu iska mushaaxayna aynu iska cunaynaa aynu iska cabbaynaa oo arrinta noocaasi ah inaan dareensanayn dhibka ay keeni karta iyo ciqaabka waxa weeyaan ka dhalan kara yaa lagu yaqaanaa ilaahay subxaana wa tacaala in la caayo waxaa lagu yaqaanaa nimanka la idhaahda yuhuud wa qaalat ilyahuudu yadu llahi magluula gullat aydiihim walucinuu bima qaaluu ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yuhuudi waxay tidhi ilaahay gacantiisu way xidhan tahay oo waxay ilaahay subxaana wa tacaala u qarinayaan bakhayltinimo ilaahay waa bakhayl bay yidhaahdeen ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala gacmahooda ha la xidho iyaga bakhayltinimaha lagu sallido waana la nacdalay odhaahda ay yidhaahdeen awgeed ilaahay waa bakhayl wax ka daran ayaa maanta hargeysa iyo magaalooyinkeenna kale dhexdooda laga yidhaahdo oo lagaga dhawaaqaa miyaanay markaa nacdasha ilaahay subxaana wa tacaala hadhiyo habeen aanay magaalooyinkeenna iyo suuqyadeenna iyo guryaheenna aanay ku soo degahayn halkeebaa barakiyo khayra uga imanaysaa meel iyo dad ilaahay subxaana wa tacaala nacdashiisu ay ku soo degayso yuhuud baa waxay idhahdeen ina allaha faqiirun wa naxnu akhniyaa ilaahay waa mid baahan oo faqiira annaguna waxaanu nahay kuwo khaniya oo hodan ah oo markaa xoola ay u buuxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa wuxuu inooga warramayaa walaalayaal cayda ilaahay la caayo aflagaado loo quudhaa inay tahay dabciga iyo dhaqanka yuhuud lagu yaqaano qofka arrinta noocaasiya sameeyaana iyaga ayuu ku dayday dhexalkoodii ayaanu hayaa waxaa kaloo dabciga noocaasiya lagu yaqaanaa munaafiqiinta kuwa islaamnimo muujisanaya laakiin iimaanaanu qalbigooda ku jirina gaalnimo ay qalbigooda dhaamisay qul abiاllahi وaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi isagoo ka hadlaya kuwa munaafiqiina war ma ilaahii idin abuuray rasuulkii uu idiin soo diray aayaadkii ilaahay idiin soo dejiyey raxmad iyo naxariista ahaa ayaad ku jeesjeesaysaan oo aada caayaysaan waad gaalowdeen iimaan aada sheegateen dabadeed arrintaasi islaamnimadii iyo iimaankii aada sheegaysay way buriso meesha waa ay ka saartay waa foolxumo weyn walaalayaal qof islaam sheeganaya oo laa ilaaha illa allah ku dhawaaqaya inuu yuhuud ku daydo oo uu ku daydo waxa weeyaan munaafiqiin ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramay naarta qaybta u hoosaysa inay geli doonaan oo dheecaanka kuwa gaalada ahi dusha uu kaga iman doono si cadaab ziyaado arrinta noocaasi ay ugu noqoto arrin musallamaadka ka mida weeyaan walaalayaal arrintan xukunkeeda ilaahay subxaanahu watacaala qofka caaya oo erey laga dhandhansanaayo inuu ilaahay subxaanahu watacaala nuqsaan u quuday ku dhawaaqa inuu qofkaasi gaaloobay in la dilaana ay waajib tahay arrinta noocaasiya waa mid ay culimada islaamku isku waafaqsan yihiin wuxuu uhi isxaaq ibnu rahawaye qad ajmaca almuslimuun ana man saba allaha aw saba rasuulah anahu kafirun bidalik wain kaana muqiran bima anzala allah waxay muslimiintu isku waafaqeen qofka ilaahay caaya ama rasuulka caaya inuu arrintaasi ku gaaloobay haba ahaado qof qiraayo diintii ilaahay soo dejiyey haba ahaado mid le muslim baan ahay oo laa ilaaha ila allah haba ahaado mid le nebi maxamed baan rumaysanahay oo muxamedun rasuulu llah haba ahaado mid le diinta islaamka ayaan haysta sheegashada noocaasi ee uu sheeganayo inuu qirsan yahay diinta rabbi soo dejiyey oo uu rumaysan yahay rasuulkan ilaahay uu soo diray gaalnimo ka baajin mayso waa gaaloobaya gaalnimadiisuna gaalnimada kale ee cayd aanay la soconin way ka xun tahay oo qofka gaalnimadiisu ay tahay cay ilaahay uu caayey ama rasuulka ama diinta ama malaa'igta iyo ka si kale u gaalooba isagoon ilaahay iyo rasuulkiisa iyo malaa'igtiisa aan aflagaadayn waxaa gaalnimo daran ka gaalnimadiisa aflagaadada noocaasi ay la socoto sidaa ogeed bal u fiirsa qur-aanka kariimka walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah fayasubu allaha cadwan bigayri cilm ilaahay wuxuu idhi subxaana wa tacaala asnaamtooda haddii aada caydaan oo ay ka dhalanaysa iyaguna inay ilaahay caayaan asnaamtooda ha caayina asnaamtooda markaa in la caaya waa maslaxa iyo wanaag laakiin haddii mafsado iyo xumaan ka weyn ay ka dhalanayso ah ilaahay inay caayaan subxaana wa tacaala maslaxadaa lafteeda ka taga si ilaahay subxaana wa tacaala cay markaa aan loogu quudhin oo ilaahay subxaana wa tacaala aan loo aflagaadayn marka marka horeba gaalay ahaayeen haddana iyagoo gaalaabaa la leeyahay ha samaynina wax ku kalifa inay ilaahay caayaan subxaanahu wa tacaala yacni gaalnimadoodii hore waxaa ka daran gaalnimada ka dhalanaysa inay ilaahay caayaan subxaana wa tacaala gaalka waxaa laga yaaba walaalayaal isagoo kaafira inuu kufrigan u haysto shay ilaahay u dhawaynaya subxaana wa tacaala oo u haysto shay ilaahay jeclaysiinaya inuu yahay oo kufrigan u haysto shay ilaahay lagu weyneeye inuu yahay sidaa awgeed cay cad ilaahay inaanu u quudhin baa dhici karta maantana innaga dhexdeenna waxaa lagu hayaa kuwa islaam sheeganaya haddana ilaahay subxaana wa tacaala xumaan u quudhaaya iyo aflagaado rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa subxaana wa tacaala inoogu naxariistay soo dirista uu soo diray wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin mugdi iyo dulumaad baa caalamka iyo ummadduba ay ku jirta mugdigii shirkiga iyo kufriga mugdigii macsiyada iyo khilaafka amarka ilaahay mugdigii jahliga mugdigii dulmiga iyo gardarrada ilaahay baa subxaana wa tacaala inagu galladaysta inuu nebi maxamed inoo soo diray laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim ilaahay baa inoogu mano sheegtay soo dirista nebi maxamed uu inoo soo diray nebi maxamed nicamka ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyey kuwa u waaweyn ayaa uu ka mid yahay waayo cidda raacda sababtiisuu ilaahay subxaana wa tacaala kaga badbaadinayaa naar naar waxa weeyaan jidhka ibni aadamka iyo makhluuqaadku aanu u adkaysan karin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa mid u naxariisto oo u tudhaayuu ahaa wallahi naar ayuu inooga turaya inooga naxariisanayay ma jira shay ilaahay inoo dhaweynaya oo janno markaasi aynu ku mutaysanayno ilaa uu inoo sheegay ma jira arrin ilaahay naga fogeynaysa oo sababaysa ilaahay ciqaabkiisu inuu nagu dhaco ilaa uu inooga digay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi rasuulkeenu aniga iyo idinku waxaynu isaga dhiganahay ummaday nin dab shiday oo dabeeta baalalaydu iyo xasharaadka yaryar intay iftiinkaa soo egteen iyagoon kulaylkaa aada u dareemahayn ay dooneen dabkaa inay ku daataan oo dabkii ka celinaya waxa uu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam anigu ninkaasaan ka dhiganahay idinkuna xaydhaweynta iyo baaleladaasi ayaad ka dhigantihiin waxaan idin hayaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam guntiga waxaan idin leeyahay haluma cani innaari haluma cani innaari haluma cani innaar waar naarta ka kaalaya waar naarta ka kaalayo waxa naarta inaad gashaan sabab ayaa iska daaya wa antum tatafallatuuna minii idinkuna waad iga fara muruxsanaysaan oo inta aad iska kay dhufataan ayaa xaggii naarta aad u socotaan hadi raxmat nabiyi calayhi salaatu wasalaam biummatihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam caynkaas ahay xuquuq buu inagu leeyahy walaalayaal xuquuqdiisa waxaa ka mid ah in rasuulka sala allahu alayhi wasalam la jeclaado oo laga jeclaado nafta iyo waladka iyo waalidka iyo maalkaba laga jeclaado xuquuqda uu inagu leeyahy waxaa ka mid ah rasuulka in la weyneeyo litu'minuu billahi wa rasuulih wa tucaziruuhu wa tuwaqiruuh ilaahay muxuu usoo dejiyey diintan muxuu ilaahay kitaabkan usoo dejiyey si aad ilaahay u rumaysaan oo rasuulka u rumaysaan ilaahay aada u weynaysaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aada u weynaysaan oo aada u ixtiraamtaan faالadiina aamanuu bihi wacazaruuhu wanasaruuh waاtabacuu nuura aladii unzila macah faulaa'ika hum lmuflixuun kuwa rasuulka rumeeyey ee raacay ee weyneeyey ee nuurkii uu la yimi ka qaatay kuwaas inay liibaaneen bu ilahay subxana wa tacala tilmaamaya bal u fiirsa labada aayadood ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xidhiidhiyey iimaanka iyo weyneynta iyo ixtiraamka rasuulka taasina waxa ay tusinaysaa qofka inaanu iimaan u sugnaanahayn ilaa weyneyntii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga helo qofku inaanu liibaan ahayn laa fi dunya walaa fi laakhira ilaa inuu noqdo mooyaane mid rasuulka calayhi salaatu wasalaam weyneeya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam mujtamacii uu ku dhex noolaa waxay ahaayeen kuwa ilaahay aayadda uu ku sifaynaayo way rumeeyeenay raaceen way ixtiraameen oy weyneeyeen xumaan umay quudhin rasuulka calayhi salaatu wasalaam af iyo adintoona rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam cidda xumaan u quudhana sida aynu tilmaami doono iska dhaaf inay afka kala hadlaane markiiba seefta ayaa ay kula boodi jireen saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim cadowgooda ayaa u qiray siday rasuulka u weyneynayeen ee u jeclaayeen wuxuu idhi curwata ibnu mascuud wallaahi baan ku dhaartaye anigoo wafdiya boqorra waan u tegey qaysar iyo kisraan u tegaye najaashi wallaahi boqor kasta waan arkay dadkiisu siday u weyneeyaan ay u ixtiraamaan laakiin maan arag boqor loo weyneynayo dadkiisu ay u weyneynayaan ay u ixtiraamayaan sida moxamed saxaabadiisu ay u weyneeyaan idaa amarahum ibtadaruu amrah haddii wax uu amro amarkiisa u degdegayaan hadduu arrin u diido markiiba way ka hadhayaan haddii ay hadlaan oo agtiisa ay ka hadlaan codkay hoos u dhigayaan iska dhaaf inay caayaan oo aflagaada ay u quudhaane suurtagal uma aha buu leeya inay indhaha ka buuxsadaan oo si fiican ay u arkaan tacdiiman waxtiraaman wa tajliilan lahu weyneyn ay weyneynayaan iyo haybadaysi ay ka haybadaysanayaan awgeed wa haada abu sufyaan quraysh baa dirto maka ka dirto waxay dha oradoo madiina tag maxamed u tag bay yidhaahdeenoo heshiiskii sulxulxudaybiya la odhan jirayna dhex maray soo adkee bay yidhaahdeenoo weliba muddadana soo kordhi magaalada madiine markuu yimi wuxuu ku soo degay inantiisii umu xabiiba oo ka mid ahayd min aswaaji nabiyi calayhi salaatu wasalaam dabeetana furaash rasuulku lahay meesha ku goglana ayaa uu doonay inuu ku fadhiisto intaanu furaashkii ku fadhiisan bay ka laalaabtay markaasaa intuu yaabay baa wuxuu yidhi wallaahi inantayda anigu garan maayo ma firaashkaad ii quudi weydaad igala weyn tahay mise anigaad firaashka ii quudi weydayo firaashkaaba aniga igala kaa weyn sababtaad firaashka u laabtay garan maayo markaasaa waxa ay tidhi waa firaashkii rasu firaashkii rasuulka ilaahay haada firaashu rasuuli illaah wa anta mushrik aduna mid mushrik oo gaala baa tahay oo najisa falam uxiba an tajlisa calaa firaashi ma jeclaysan markaa imay cajabin oo raalli kuma noqon inaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam firaashkiisa aada ku fadhiisato waxa uu la kulmay markaa mashhadka iyo muuqaalka noocaasiya markuu soo noqday maka uu ku soo noqday baa waxay yidhaahdeen abuu sufyaanow bal waran maxaa kaa dambeeya madiine aad kaga timi maxaadse ka sidaa ma nooga sidaa wax warqada ama wax ballana ama wax heshiisa moxamed suu ihi laa wallahi qadaba maayo wallahi waa diiday waxaas oo dhan وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوما لملك عليهم أطوع منهم له intii aan joogay oo dhan saxaabadiisaan u fiirsanayayo maana rag buu ihi boqor sida ay u weyneynayaan loo weyneeyo oo saasi loo ixtiraamo saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim waxay ahaayeen sida uu yihi camr ibnu lcaas sida bukhaari warinaayo maa kaana axadun axaba ilaya min rasuuli illah rasuulka calayhi salaatu wasalaam cidna kama jeclay walaa ajalla fii caynaya minhu cid aan uga weyneynayo ixtiraam badnaana ma jirin wamaa kuntu utiiqu an amlaa caynaya minhu ijlaalan lahu indhaha kamaan buuxsan jirin buuhi weyneyn aan weyneynaya awgeed walaw su'iltu an asifahu ma ataqtu liannii lam akun amlaw caynaya minhu haddii maanta layga waraysto oo markii rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam oo la yidhaahdo bal saxaabadii rasuulkaad ka mid tahay ee rasuulkii noo sifee siduu u ekaa ma sifayn karaya buu yidhi waayo maan awoodi jirin rasuulka inaan indhaha ka buuxsado weyneyn aan weyneynayo iyo haybadaysi aan ka haybadaysanayo bal mujtamaca noocaasiya iyo mujtamaceenna maanta bal ha laysu eega dadow mujtamacaasi markuu sidaasi noqday ilaahay baa barakeeyey subxaana wa tacaala iyagoo yaraa iyadoo awooddoodu ay yarado hobkoodu yaraa gaaladii markaa tirada badnayd ee hubka badnayd ee xoogga caalamka u sheeganaysa bay muquuniyeen oo sanka markaa ciidda ay u geliyeen oo ay duleeyeen leannahu ilaahay markay weyneeyeen rasuulka ay weyneeyeen calayhi salaatu wasalaam ayaa iyagana ilaahay cizeeye sharaf u yeelay innaguna maanta markaynu ilaahay subxaana wa tacaala weynayntiisii xaqa ayd ka soo bixi weynay rasuulkeenna iyo ixtiraamkii xaqa aynu ixtiraami weynay ilaahay baa ina duleeyey subxaana wa tacaala ilaahay baa barakada ka qaaday tiradeenii oo midaan tayo lahayn bay noqotay ilaahay baa subxaana wa tacaala barakada ka qaaday khayraadkii dhulkeenna ku jiray oo waa kuwa muslimiintu ka gaajoonaya iyadoo dhulka ay degaanu yahay dhulka waxa weeyaan u khayraad badan waa taa qasabadu ay ugu jirto kuwa gaalada ee kafarada ah ee ay nuugayaan ee ay markaa dardarsanayaan iyadoo cidina aanay u diidahayn cidina markaasi aanay ka dhicin ahayn rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam walaalayaal in la caayaa u malayn maayo in qof muslimi uu joogo waddankeenna gaar ahaan oo malaa jaahilkaa inay tahay kufri iyo gaalnimo qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam cay u quudha oo kula hadla erey kasta oo markaa caadada iyo curfiga dadkaasi la eego loo fahmaya inuu cay yahay ama uu yahay mid nuqsaani ay ku jirto qofka rasuulka u quudha ee kula hadlaa qofkaasi qof gaaloobay weeyaan waa min nawaaqid aliimaan haddii marka hore uu muumin ahaa waxyaabaha iimaanka buriyay arrintaasi ka mid tahay maaha gaalnimo dusha oo qura ah oo la odhan karo carabka iyo dushuu ka gaaloobay malaa iimaan baa qalbigiisa ku jira qofkaasi kor iyo kalba waa ka gaaloobay dusha iyo qalbiga labadaba qof ka gaaloobay weeyaan arrinta ama ha xalaashado ama yaanu xalaashanin ha ahaado mid markaasi moogan arrinta noocaasi iyo dhibaatada ay leedahay ha noqdo mid og waxa ka dhalanaya oo ciqaaba ama ha noqdo mid aan ogeyn sababtuna waxay tahay walaalayaal suurtagal maaha qof inuu caayo ilaahay subxaana wa tacaala ama uu caayo rasuulka ama diinta islaamka ama malaa'igta iyadoo qalbigiisa iimaan uu ku jiro iyadoo qalbigiisa uu ku jiro jacayl ilaahay iyo rasuulkiisa u haya iyadoo qalbigiisa uu ku jiro weyneyn ilaahay uu weyneynayo subxaana wa tacaala iyo ixtiraam rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ixtiraamaya qad zaala alxubu waltacdiimu waltabjiilu min qalbi jacaylkii iyo weyneyntii baa qalbigiisa ka suulay mar haddii qofkana qalbigiisa laga waayo weyneyn ilaahay rasuulka weyneynayo iyo jacayl uu u qabo qofkaasi iimaankii qalbigiisa waa ka baaba'ay oo waa ka suulay culimada islaamku arrintaasi inay gaalnimo tahay iskumay khilaafin isxaaq ibnu rahawiya raximahullah hadalkiisa waynu akrinay qad ajmaca almuslimu alculamaa ana man saba allaha caza wajala aw saba rasuulah aw dafca shayئa anzalah اllah aw qatla nabiya min anbiyaء اllah wa huwa maca dalika muqir bima anzla اllah anahu kafir waxay culimadu isku waafaqeen buu yihi qofka ilaahay caaya ama rasuulka amaba se diida xukum ilaahay uu soo dejiyey ama nebi gacantiisa ula tago oo dila haba noqdo mid lowaan qirsanay diinta ilaahay soo dejiye inuu gaal yahay bay culimada islaamku ay isku waafaqeen maxamed ibnu saxnuunna wuxuu yihi raximah ullah oo ka mida markaa culimada maalikiyadu أجمع العلماء على أن شاتم النبي المتنqص له كافir culimadu waxay isku waafaqeen qofka rasuulka caaya ee rasuulka عalayhi الصalaaةu وasalaam wax نuqsaani ku jirta kula hadla inuu gaal yahay bay isku waafaqeen wاlwaciidu jaarin عalayhi bicadaabi الlahi lah ilaahay cadaabkiisuna waa sugaya ilaahay uu ugu goodiyey wa xukmuhu cinda اlummati alqatl xukumkiisuna waa in la dilo waman shaka fii kufrihi wa cadaabihi kafar qofka ka shakiya kaa gaalnimadiisa iyo in la cadaabayo kaa laftiisa ayaa gaaloobaya bu yidhi qaadi ciyaad baa kitaabu shifaa fii xuquuqi lmustafa kusoo naqliyey shaikhu lislaam ibnu taymiya raximahullah saairu masluulka ayaa qowlkaa markaa uu kusoo naqlinayaa innaga maanta iska dhaaf in gaalnimadooda laga shakiye in la difaaco markaa lasoo garab galo ama cidda awoodda u lihi aanay waxba ka qaban ayaa dhexdeenna waxa weeyaan farabadatay kacaayoo qura markaa gaalnimadu kuma koobnaanayso qaar kaley u gudbaysaa kacayda noocaasi aan ka cadho waxbaba aan dareeminba iyadoo rasuulka lagu agcaay yidhaahda ninkani gaal maaha yidhaahda maxaa idinka galay oo aada u sheeganaysaa wuxuu doonaya ha ku hadlee kuwaa laftooduna sida isaguba u gaaloobay ayaa iyaga laftooduna ay u gaaloobayaan abubakr alfarisi oo ka mida markaa aimatu shaaficiya isaguna saas oo kale wuxuu soo naqliyey in ninka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caayee qadfiyaa uu gaal yahay in la dilana waxa weeyaan ay tahay subukii baa la mida culamaau shaaficiya ka mid ah amaa sabu nabiyi falijmaacu muncaqidu calaa anahu kufru walistihzaau bihi kufr wuxuu leeyahay cayda rasuulka calayhi salaatu wasalaam la caaya waxaa la ysku waafaqay inay gaalnimo tahay in lagu jeestaa jeesteesaana waa gaalnimo fataawadisa ayaa markaa hadalkaasi uu ku qoriyay fataawa subuki shaikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah wuxuu isaguna soo naqlinayaa afarta madhabba inay saasi isku waafaqsan yihiin imaamu axmed iyo maalik iyo shaafici iyo abu xaniifa oo markuu sheegay arrintaasi inay gaalnimo tahay wuxuu ihi wataxriiru lqawli fiiha ana saaba in kana muslima fainahu yakfur wa yuqtal bigayri khilaaf masalada tafatirkeedu wuxuu noqonayaa qofka rasuulka caaya haddii markii hore muslim uu ahaa waa gaaloobaya waana la dilaya taana la yskuma khilaafsana wa huwa madhabu a'imati alarbaca wa gayrihim a'imatu alarbacana saasay ku tegeen iyo waxa weeyaan culimada kaleba adilo badan oo qur-aanka ku taalla iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ina tusinaysa qofka rasuulka cay u quudha ama diinta ama allahba subxaana wa tacaala inuu qofkaasi yahay qof kufriye oo gaaloobay ilahay wuxuu ihi subxaanaه wa taعalى fi kitaabihi اlkariim ina aladiina yu'duuna allaha warasuulah lacanahm اllahu fi اdunya wاlaakhira kuwa dhibaaya ilahay subxaanaه wa tacaala iyo rasuulka ilaahay waa nacdalay addunya aakhiraba wa acadda lahm cadaaba muhiina ilahay wuxuu u diyaariyey cadaab wax dulleeye ilaahay subxaanaه wa tacaala intaa kadib wuxuu ka warramay kuwa muuminiinta dhibayaana dembi weyn inay dhabarka u riteen aayaddani waxayna tusinaysaa qofka ilaahay caaya ama rasuulka caaya ama diinta caaya inuu yahay qof gaaloobay qofka ilaahay caaya ama rasuulka caaya dee diintiina waa caaya rasuulkii diintaba loo soo dhiibay ninka caaya ma diin buu wuxu reebay diin nebigeedii uu caayan yahay uu ceebaysan yahay yaa aqbalaya oo markaa qaadanaya yaase agtooda ay qiimo ka yeelanaysaa aayaddani waxay tusinaysaa markaa qofka sidaas sameeya inuu gaaloobay waayo ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa qofka caaya waxa ilaahay uu kala mid dhigay qofka ilaahay subxaana wa tacaala caaya qofka ilaahay caaya inuu gaal yahayna shaki kuma jiro haddaynu dhinac kale aayadda ka eegnana ilaahay wuxuu ihi lacanahum allahu fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba waa ku nacdalan yihiin kuwa ilaahay caaya ama rasuulka caaya aflagaadeeya naxariista rabbi baa laga firdhinaya laga eriyay adduun iyo aakhiratoona ku heli maayaan haddii la yidhaahdo qofku adduun iyo aakhiraba waa ku nacdalan yahayna qofkaasi waa gaalun qof muslimi adduun iyo aakhiraba naxariista ilaahay waayi maayo ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa dembiye uu sameeyey qayb ka mida haddii uu ku waayo waxa shaki la-aana inuu qayb ka mida u heli doono maadaamuu yahay qof muumin ah laakiin ninka la yidhahdo naxariistii ilaahay buu waayey adduun iyo aakhiraba waa qof gaaloobo diintii ka baxay cadaab muhiina baa loo diyaariyey bu uhi rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka haddaynu dib u eegnana aayaadka qur-aankii waxay tilmaamaan cadaabka wax dulleeye cidda loo diyaariyey inay gaalada yihiin fa baa-uu bigadabin calaa gadab walilkaafiriina cadaabun muhiin buu yihi ilaahay subxaana wa tacaala waxa ay la noqdeen oo markaa dhabarka ay saarteen cadho ilaahay subxaana wa tacaala oo laban laaban walilkaafiriina cadaabun muhiin kuwa gaaladaabaa cadaab wax dulleeyaa u sugnaaday wa actadnaa lilkaafiriina cadaaban muhiina markaa gaala ayuunbaa cadaab wax dulleeye leh cadaab muhiina cidda loo ballan qaaday waa kafaro ka ilaahay subxaana wa tacaala caaya ama rasuulka caaya kuwaasi ayaa markaa uu ka mid yahay waxaa kaloo ilaahay qur-aankiisa uu ku yidhi yaxdaru lmunaafiquuna an tunazala calayhim suura tunabi'uhum bima fii quluubihim munaafiqiintu waxay ka baqanayaan ay ka digtoon yihiin in la soo dejiyo aayad ka warramaysa gaalnimada iyo qurunka iyo xumaanta ay qalbiga ku qarsanayaan qul istahzi'uu ina allaha mukhrijun ma taxdaruun ilaahay wuxuu yihi waxaad ku tidhaahdaa iska jees jeesa ku jees jeesa ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulka iyo muuminiinta caayo oo aflagaadeeya ilaahay waxa aad ka digtoontihiin waa soo saaraya waa laydin fadeexadayn doonaa walain sa'altahum layaquuluna inamaa kuna nakuudu wanalcab haddaad weydiiso aad tira war maxaa idiin geeyey inaad ilaahay aflagaadaysaan ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama diinta ilaahay waxay odhan wallaahi nagamay dhab ahayne oo inaanu gaalowno maanaan doonahayne waanu iska ciyaaraynay oo waddadaanu isku dhaafinayna iyo safarka qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahziuun waar ma ilaahi iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisaad ku jeesteesaysaan laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waxbaha cudur daaranin oo marmarsiiyo hala imanina waad gaalowdeen iimaankii aada sheegateen dabadi aayadda qur-aanka ah waxay nas ku tahay siduu leeyahy sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah qofka jees jees ku sameeya waa cayda aan sariix ahayn aan caddayn ilaahay ama aayaadka ama rasuulka inuu yahay mid gaaloobay maxaad umalaynaysaa markaa kacay cad la yimaada oo ilaahay caaya ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya ama diinta rabbi caaya ama malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala caaya aayaddan qur-aanka ahi waxay ku soo degtay kuwa munaafiqiin ah oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ciidankiisa dhex socday waxaa markaa kuwaasi ay yidhaahdeen iyadoo dagaalkii tabuuk loo socdo wallaahi ma ra'aynaa mitla qura'ina haulaa argaba butuunan walaa akdaba alsunan walaa ajbana cinda liqa yacni rasuul allahi wa asxaabahu lqura wallaahi raggayagan qur-aan ruuggaa bay yidhaahdeen maanaan arag wax ka cir weyn marka cuntada la cunaayo manaanaan arag wax ka been badan haddii afka ay kala qaadaan manaanaan arag wax ka fulaysan raggu markay kulmaana dagaal la iskaga hor yimaado yay u jeedaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii rasuulka ee quraada ahaa saxaabiga la dhahdo cawf ibnu malik oo hadalkaa maqlayaba wuxuu yidhi kadabta walaakinaka munaafiq been baad sheegtay buui munaafiq baana tahay la ukhbiranna rasuula allah wallahi rasuulkaan u warrami doonaan u sheegi waxa aad ku hadashay rasuulku u tegay calayhi salaatu wasalaam dabeetana qur-aankii baaba ka soo dheereeyey oo aayaadkaasi aynu akrinay buu ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiyey kiina dee waa isog yahay wuxuu sameeyey iyo xumaanta uu irtikaabae isagoo ordaya ayaa si rasuulka ugu marmarsoodoo been uu u sheego ayuu saxaabigii ka daba yimi dabeetana markaasaa inta hashii rasuulka baydeedii uu iska laalaadiyey ayaa wuxuu lahaa inamaa kunaa nalcab wanataxaddathu xadiida rakb naqtacu bihi canaa'a ariiq rasuulka ilaah waanu iska ciyaarin naga dhab may ahayn sida dadka socdaalka u sheekaystaan baanu isaga sheekaysanayni waddada iyo safarka dhibkiisaan isku dhaafinayni rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma jawaabahayn wuxuu lahaa un laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum jawaab kale uma dallacayn waxbaha marmarsiyana waxbaha cudur daaranina waad gaalowdeen iimaan dabadii aada sheegateen rasuulka hashiisii buu ka laalaadaa markaasaa hashina way socotaa dhulka ayuu jiitamayaayoo qoryaha ayaa lugaha ka mudmudaaya oo dhagaxanta ayaa markaa lugihiisa xaganaysa oo xoqaysa aad bay maanta u badan yihin kuwa noocaasi dhexdeenna ay ugu badan yihin kuwa masaajidda inagula tukanaya laga yaaba waxa inay sameeyaan kuwa le muslim baanu nahay oo muslimka marka wax la yeelaynayo u cadhooda oo dhahda wallaahi maraykanku muslimiintii ciraaq buu laynaya yuhuuddu falastiin bay laynaysa calayhim lacnatullah calayka lacnatullahi ant adigaa ka daran yuhuudda iyo maraykanka aada sheegayso ka ilaahay caayaya subxaana wa tacaala ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam caayaya ee diinta rabbi caayaya muslimna waxba u tari maayo diinta rabbina waxba u qaban maayo inay in gaaladu ay muslimiinta sidaa u galaanna asbaabta keensatay waxa isagu uu sameeyey baa ka mid ah ee uu falayo muslimiinta dhexooda uu ku samaynayo waxaa sidaasi munaafiqiintu ay lahaayeen wallaahi waanu iska ciyaarayno waanu kaftamaynay ayaa maanta markay ilaahay caayaan ama rasuulka ama diinta ay caayaan ee la yidhaahdo war miyaad ilaahay ka baqanayn maxaad ku hadlaysaa ayaa wuxuu ku odhanaya bal waxaa agda balagu naga cadhaysinaya uuna dambaajinayaa yacni arrintiisu waxay ku siman tahay mujarad inuu cadhoodo markuu cadhoodo dabeeta iyuu ku ciilbaxaya allah rasuul allah aayaat illah malaa'ikat allah diina rabbi alcaalamiina buu ku ciilbaxaya maxay tusinaysaa khubsiga iyo xumaanta qalbigiisa ku jira carabkani wuxuu soo dallacaa waa weelka biyaha la darsadoo kale haddii iminka aad weel soo qaadato oo foosta aad darto dee foostada waxa ku jira unbaa weelkaasi uu kusoo qaadaya soo ma carabkani markaa waa min almaqaarif weeyi qalbigiisa gaalnimadii ku jirtay ayaa uu soo qaaday markuu cadhoodo waxayd inuu shaydaanka iska naaro inuu ilaahay subxaana wa tacaala xuso si cadhadani ay uga baado inuu rasuulka amarkiisa uhogaansamo u weysaysto inuu fadhiisto inuu hadalka joojiyo isna waxa weeyaan ilahay buu caayo rasuulka alayh salaatu wasalaam ayuu caayay waxaa kaloo kamid a adiladayna tusinaysa qofka ku kaca dembiga noocani inuu gaaloobay wuxuu leeyahay saxaabiga le cabdillahi ibnu cabbaas waxaa jiray nin indhala kaanat lahu ummu waladin tashtumu nabiya wa taqacu fiih wuxuu lahaa naag wax addoona oo ka ilma dhashado carruur u lahayd rasuulkay caayi jirtay aflagaadayn jirtay fa yanhaaha falaa tantahi wa yasjuruha falaa tanzajir arrintaasi u diidi jiro odhan jiray ka hadho way diiday inay ka hadho habeen habeenada ka mid ee dabeetana caadadeedii xumeed bilowday inay ku seexato rasuulka calayhi salaatu wasalaam cayadiisa iyo aflagaadadiisa markaasuu yihi naa iska daa waxaana waa diiday inay dayso markii ay gamaaday ayaa inta uu soo qaatay seeftiisii oo waa indhalaayahay uu taataabto halkaa caloosha uu ka saaray ayaa waxa weeyaan laxaadkiisa iyo xooggiisa oo dhan uu saaray say dhabarka seeftii ay ka dustay ilmo yar baa markaa kusoo duulay halkaa labadeeda lugood dhexdooda dabeetana cid dishay baa la garan waaye gabadhii waa la dilay baa yihi cid dishayna lama garanayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadkii uu isugu yeedho wuxuu yihi anshud allaha rajula facala maa facal liya calayhi xaqun ilaa qaab war waxaan leeyahay ninka waxaa sameeyey xaq aan ku leeyahay oo rasuulkiisii ahay hayse sheego ha istaagay aanu isqarine ninkii indhaalaaba soo istaagay yatakhaa annaas wahuwa yatazalzal isagoo gariiraaya oo dadkii kasoo taltallaabsanayuu soo istaagay xataa qacada bayna yaday nabiy calayh salaatu wasalaam rasuulka hortiisuu soo fadhiistay markaasaa wuxuuhi rasuulka ilaahayow aniga ayaa ninkeedii kaana tashtumuka wa taqacu fiik way ku caayi jirtay way ku aflagaadeyn jirtay arrintaa waan u diidi jiray oo waa waa ay diiday inay dayso waliya minha ibnaani mitlu lu'atayn wuxuu tilmaamayaa gabadh ciyaayir lagu dilo inaanay ahayn laba inanoo quruxdooda lu'lu la moodana waa ii dhashay buu yidhi wa kaanat bii rafiiqa aniga wax dhibaataa igumay hayn aniga way ii turi jirtay way ii naxariisan jirtay si fiican bay igu samafali jirtay falamaa kaanat ilbaarixa jacalat tashtumuka wa taqacu fiik xaalay toole ayay bilowday inay ku caydo dabeetana seeftaasaan qaatay oo caloosha aan ka saaro o dhabarka aan ka saaray rasuulku muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam miyuu ku yidhi adiga maxaa kaa galay ma nebigaagii bay cayday rasuulkeedii baa cayday adiga maxaa kaa galay miyaad aniga isu ogeysiisin xataa rasuulu kuma odhan alaa ishhadu ana damaha hadur rasuulku wuxu uhi war markhaati ka ahaada dhiiggeedu waa hadur weeye wax ka soo qaad ma leh xadiidka abu daawuud baa warinayay nasaa-i sanadkiisuna waa saxiix waxaa markaa uu tusinaya sida imaamu alkhaaabi uu leeyahay qofka rasuulka caaya calayhi salaatu wasalaam haddii muslim ahay inuu gaal yahay dhiiggiisuna xalaaluu yahay haddii aanu muslim ahayna muslimiinta ballan iyo heshiis uu kula jirayna ballankaa iyo heshiiskaasi inuu buray oo dhiiggiisu markaasi xalaal uu noqday kadalika rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam siduu leeyahy anas ibnu malik markii ilaahay gaaladii uu uga gargaaray ee magaalada maka uu furtay wuxuu magaalada maka soo galay isagoo markaa xidhan qalabkii dagaalka miqfar baa madaxa u saaraa dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo maka ku dhex jira ayaa nin baa u yimi o wuxuu ihi ninkii ibnu akhtal la odhan jiray wuxuu ka laalaadaa sitaaradan ama daahan saaran kacbada waa nin rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam meeshaad ku aragtaanba dila fa qaala uktuluuh rasuulku wuxuu ihi dila abu barda saxaabigii la odhan jiray baa u yimi fabaqara batna calooshuu ka dooxay wa huwa mutacalliqun biastaari lkacba isagoo kacbadii saa uga laalaada ma kacbaa badbaadinaysa allihii kacbada lahaa rasuulkii uu soo diray buu aflagaadiyey gaaladii kaleba lama layna waa kii rasuulku uhi idhabuu fa antum tulaqaa fasax baatiin maanta waa laydin cafiye iska taga maxaa isaga si gaara markaa loogu dilay ninkana loo cafiyi waayo waxay tahay sababtu rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu aflagaadeen jiray oo waxa markaa uu ku darsaday gaalnimada aflagaado rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu aflagaaden jiray rag kaloo la mid ahaa oo rasuulku maalintaa u yihi dhiiggoodu waa hadurna waa jireen sababtuna waxay ahayd inay ahaayeen kuwa rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaya ninkii la odhan jiray cabdillaahi ibnu sacad baa ka mid ahaa cuhmaan ibnu cafaan oo ay dhinac ka walaala ahaayeen buu u yimi oo agtiisa uu ku gabaday dabeete cuhmaan baa soo kaxeeyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam u keenay isagoo markaa tilmaamaya inuu gaalnimadii iska daynayo inuu islaamo uu doonayo dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa la baayactamo o islaamnimo ayuu kula ballamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeet waa eegay intuu madaxa kor u qaaday waxa dabeetana dhacday inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii kusoo jeesto o uu yidhi amaa kaana fiikum rajulun rashiid waa nin waxgaradi miyaanu idinku dhex jirin oo yaquumu ilaa haada xaytu ra'aanii kafaftu yadii can baycatii fayaqtulu nin waxgarad ahoo markuu i arkay inaan gacanta ka laabtay oo islaamnimadu sheeganaya aan ka aqbali waayey nin waxgaradoo intuu ka ko ku kaco dila maxaa laydinka dhex waayey markaasaa saxaabadu idhaahdeen yaa rasuul allah maa nadri ma fii nafsik wallahi dee rasuulka ilaahay ow waxa adigu aad ku fikiraysa aad damacsanayd dee maanaan garanahayn alaa awmaata ilayna bicaynig miyaad noo iljabi jir oo aad tidhahayd ninka ka takhallusa qaala inahu laa yenbagii linabiyin an takuna lahu khaa'inatu lacyun rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ma haboono nebi inuu yeesho il wax khiyaamaysa oo yacni iljabin iyo waxaa uu rasuul calayhi salaatu wasalaam uu isticmaalo xadiidka abu daawuud baa warinaya sanadkiisuna waa saxiix ninka markaa caynkan ahay wuxuu ahaa nin rasuulka kuwii karaaniyada u ahaa ka mid ahaa wuxu qori jiray uu ridoobo diinta ayuu ka noqday markii uu tegey ee gaaladii uu dhex tegayna rasuulka ay calayhi salaatu wasalaam buu halkaa kasoo aflagaadeyn jiray gaaladii kale rasuulka aan aflagaadaynba maalintaa rasuulku hala laayo mu odhan laakiin isaga waa kaa rasuulku le calayhi salaatu wasalaam maxaad u dili weydeen marka inuu xukumkiisu yahay in la dila ayaa xadiidku uu tusinaya laakiin rasuulku meel kaga dhace oo xaqii rasuulku meel kaga dhace rasuulku xaq buu lahaa inuu cafiyo oo rasuulku sala allahu alayh wasalam iminka waa cafiyey saxaabada rasuulkeennu ridwaan ullaahi calayhim siduu leeyahy sheekhulislaam ibnu taymiya waa isku waafaqsanaayeen qofka rasuulka caayaa inuu gaaloobay in la dilana waxa weeyaan ay tahay haddaynu taariikhdooda dib u yaro jalleecnana waxay inoo muuqanaysa dhacdooyin fara badan oo tusinaya mawqifka ay ka istaageen ciddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aflagaadaysay sayf ibnu cumar itamimi sheekha la idhaahdaa kitaabkiisa la idhahdo alriddatu walfutuux waxa uu tilmaamayaa in almuhaajir ibnu abi umaya ninkaa la odhan jiro amiirka ah ama baro saab meesha la idhaha alyamaama iyo inta ku dhow in markaa loo keenay laba dumaroo laba dumaroo heesa oo mid waxay ku heestay rasuulkay u heestay oo ay markaa ay ku cayday hees ta labaadna waxay samaysay inay dadka muslimiinta cayday dabeetana waxa uu sameeyey labadii dumar ahaa mid walba waxa uu ka riday ilig waxa kaloo uu ku sameeyey waxa weeyaan inuu gacanna uu ka jaray qataca yadaha wa nazaca faniyataha dabeetana abubakr radia allahu canhu ayaa arrinta noocaasiya loo soo sheegay abubakr radia allahu canhu wuxuu yidhi wallahi arrintaa waad igala horraysaye taa rasuulka calayhi salaatu wasalaam cayday ee aflagaadaysay tacaynkaasi ee xukumkeedu wuxu ahaa in la dilo in lagu daayo in ilig laga rido gacanta laga jara may ahayn lianna xadd alambiyaai laysa yushbihu alxuduud rasuulka marka la caayo caydiisaasi la mid maaha xuduudda kale faman tacaطiya dalika min muslimin fahuwa murtad aw mucaahidin fahuwa muxaaribun qaadi qofka rasuulka caayo aflagaadeeya haddii muslim uu ahaa waa ridoobo diintii waa ka baxay haddii uu ahaa dimi muslimiinta ku hoos nool oo magangelyo la siiyeyna wuxuu isu bedelay nin muslimiinta dagaal kula jira oo wax heshiisii haba yaraatay aanu ka dhaxayn oo ballankii ka baxay tan kale markaa muslimiinta caydayna taa waxa ahayd iyada inaad iska daysa buu yidhi waayo gaalnimada marka hore ay ku jirtay ayaa cayda muslimiinta ay cayday ka weyn ciddii cayday rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa mar kale abubakar loo keenay nin caayay abubakar laftiisa dabeetana nin baa wuxuu ku yidhi abubakar alaa adribu cunuqah qoorta miyaanan ka jarahayn yaa khaliifata rasuuli illah khaliifadii rasuulka ilaahi buu caayace faqaala wayxaka weyle ma kanat liaxadin bacda rasuuli illah rawahu nasaa-i bisanadi saxiix qof qof caydiisa loo dilayaa ma jira buu yidhi oo aan ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam kadalika waxa weeyaan cumar ibnu khadaab radia allahu canhu waxau yihi man saba allaha aw saba axada min alambiya faqtuluuh qofka caaya ilaahay subxaana watacaala amaba se caaya axad ambiyada ka mida rasuulkeena ama mid kaleba dila buu yihi oo nafta ka jara haddaynu axaadiisa ufiirsanona in fara badan waxaynu aragnaa qof rasuulka hadal kulul ku yidhi ama hadal aflagaada ay ka muuqato ku yidhi oo saxaabadu markiiba ay kula kaceen bal u fiirso ninkii khawaarijtu ay ka farcameen markii uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yidhi cadaalad maad samayn oo qaybtaadani cadaalad maaha cumar ibnu khadaab radia allahu canhu wuxuu yidhi alaa adribu cunuqa hada almunaafiq ya rasuula allah munaafiqan qoorta ma ka jiraa rasuulka ilaahay rasuulku mu odhan waa khalad inaad dishaaro ma banaana laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam si kale uu cafiyey kadalika waxaa dhacday nin caraabiya in rasuulku awr uu ka iibsaday oo yihi timir aanu kaydsanno guriga noo taalla ayaan awrkaa kaa siistay dabeete rasuulku markuu gurigii tegey ayaa timirtii oo la isticmaalay oon oolin buu gurigii tegey ninkiibuu kusoo noqday o wuxuu yidhi ayuhal caraabi awr baad naga iibisay timir baad naga siisatay timirtiina gurigii kasoo weynee bal maxaynu samaynaa caraabigaba intuu afka gacanta geliyeba wuxuu yidhi waa kadraa ma arrintaasaad iila timi alla ballanburintaay buu yidhi waad igu ballanburisa intaad tii timir baan kaastaa ibi kale timirtii ma hayo saxaabada rasuulku way cadhoodeen markiiba way kula kaceeno inay dilaan bay dooneen ninkaa waad igu ballanburisadaasi ayay ku dilayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaqiisa ka tanaasulay oo cafiyo markaasi u dhaafay ninka caynkaasiya kadalika markii kuwa munaafiqiinta ahi ay caaisho aflagaadeeyeen ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu masaajidka ka istaagay uu yidhi waaryaa iga qabanaya ninkan waxa weeyaan ehelkaygii igu dhibaateeye aflagaadaynaya sacad ibnu mucaad waa kii rasuulka ilaahu noo sheeg hadduu annaga reer tolka iyo qaraabadayada yahay annaga ayaa kaa qabanoo ninkaasi dilayna kacab ibnu ashraf yahuudi buu ahaa madiino deganaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam aflagaadeeyey man li bikacab ibnu ashraf buu ihi rasuulku waar kacab ibnu ashraf ninka la yidhaahdo yaa iga soo qabanaya fa inahu qad aada allaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisaba wuu dhibay maxamed ibnu maslama waa akuu walaalkii wey kacab ibnu ashraf walaalkii weeyaan anigaa kaa soo qabanaya buui rasuulka ilaahay oo dilaya isaga iyo saxaabo kale ayaa rasuulku uu diray oo kacab ibnu ashraf ninkii la odhan jiray markaa kasoo takhallusay oo nafta ka soo jaray rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasiya waa ku hambaliyeeyey calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayaa markaa u ahaa mawqifka dadka muslimiinta ee quluubtooda iimaanu ku jiro sidaasi ayaa markaa ay quluubtoodu ay ku dhowaan jirta inay qanaxdo haddii wax laga sheego allah ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama diinta waxaa saxaabadu ay tilmaameen marka ay go'doomiyaan qolo gaalo ah oo dhufays ku jirta ama magaalo ku gabanaysa marka ay maqlaan iyadoo rasuulka ay wax ka sheegayaan in arrinta noocaasi aaday uga cadhoon jireen oo quluubtoodu ay ku dhowaan jirtay inay googodo waxa weeyaan ay dildilaacdo culimada islaamka walaalayaal dhacdooyin noocan oo kale waa soo mareen laakiin arrinku sidan maanta uu yahay ma ahayn dadka maanta joogaa badankooda ilaahay subxaana watacaala ka baqan maayan xaakimiina wa maxkuumiin xaakimkiina sharcigii ilaahay oogi maayo kuwii loo talinayana munkarka noocaasi dhexdooda lagu samaynaayo cid markaa ka dhiidhinaysa oo cala alaqal afka ka inkiraysa oo ka diidaysa waxa weeyaan ma jirto kii xataa haystay kii booliska ahaa ayaa marka ladhaa waar ilaahay buu caayay ama rasuulka kaalay soo qabo ayaa wuxuu odhanaya waar miyuu wax ku yeelay adiga xoolo miyuu kaa qaaday maya miyuu adiga wax ku yeelaya maya dee oradoo iskaga tag hadduu caayay ma adigu ku caayay waar aniga cid ka weyn buu caayay oo ilaahay buu caayay oo rasuulkii ayuu caayay kaalay soo qabo arrinta calinkaasiya iyo dacfiga noocaasi ee muslimiinta maanta haysta iyo kiira la-aanta aanay markaa u dhiidhiyahayn ee aanay quluubtooda u dhaqaaqahayn marka wax laga sheego ilaahay abuuray iyo rasuulka ilaahay usoo diriye diintoodii mid jira muu ahayn balle waxaynu soo qaadinaa dhowr tusaale oo ku saabsan bal culimadii hore waxa ay ka yeeli jireen cidda aflagaadada noocana ku qumta fuqahaa ulundulus waa waddanka iminka sbain la yidhaahdo undulus baa la odhan jiray muslimiintaa siddeed boqol oo sannadood ka talinayay markii ilaahay ay caasiyeen amarkiisa ay khilaafeen ee arrintan oo kale ay ka dhacday aynu sheegi doonaa ayaa ilaahay gaalada uu ku sallido o u dulleeyey oo gacmahooda markaasi ay ka baxday waxay fatwoodeen nin la odhan jiray ibnu xaatim oo weliba faqiih ahaa in la dilo weliba la salbiyo la deldelo waayo rag baa waxa ay fureen markhaati ah inuu ninkaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu quurhsaday oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu meel kaga dhacay isagoo nin la munaadaroonaya oo la doodaya ayaa malaa xadiis ninkaasi u daliishaday markaasaa wuxuu yidhi ma anigaad ii sheegaysaa hadalkii uhi yatiimu abi aalib abu aalib agoonkii uu soo koriyey agoon buu ku tilmaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo tanaqus iyo liiditaan uga jeeda ma kii sodonka cali bin abi aalib u ahaad aniga hadalkiisa ay sheegaysaa buu yidhi hadalka caynkaasi ah ee ninkaasi lagu deldelay ee lagu salbiyey iyo ka maanta hargeysa dhexdeeda laga leeyahay iyo magaalooyinka kale waynu dareemaynaa baan umalaynaya farqiga udhexeeya xagga xumaanta iyadoo labaduba waxa weyaan ay xun yihiin waxa kale uu yidhi isagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka hadlaaya saahid dhaba muu ahayn buu yihi rasuulku adduunyada nin ka saahiday muu ahayne wuu waayey uun hadduu adduunyo heli lahaana wallahi uu ku raaxaysan lahay oo qadaadku u seexan lahaa dhexdeeda buu yihi waxaasoo hadale uu leeyahay adduunyada uu ku dhaleecaynayana waa iska dayn lahaa ninkii caynkaa waxay fuqahadu fatwadeen in la dilo weliba la deldelo si uu cibro ugu noqdo dadka kale waxaa kaloo abu cabdillaahi ibnu cataab uu fatwaday sheekii la odhan jiray nin yidhi haddaan anigu wax idin weydiiyey ama aan masale jaahil ka noqday faqad sa'ala wajahila nabiyu calayhi salaatu wasalaam dee rasuulku waxyaabaha qaarkood buu jaahil ka ahaa oo rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha qaarkood ayaa cid kale u weydiiyey arrinta noocaasaa kaana lagu deldelo o lagu dilay abu moxamed ibn abi zayd alqirawani isaguna waxa uu fatwooday in la dilo nin la maqlay waxa uu maqlay iyadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la hadalhayo leetana rasuulku siduu u ekaa dabeetana nin aan aada u qurux badnayn oo foolxuma ay ka muuqataa meesha ka soo baxay markaasu wuxu uhi waar dhegaysta anaa idiin sheegay siduu u ekaaye ninkaa foosha xuma halkaa maraya ma aragtaan ninkaasun buu ahaa kaasoon biyo ismarin waxaa markaa uu fatwooday sheekhaasi in la dilo waxaanu toobadiisa lama aqbalayo waqad kadaba lacanahu allah walaysa yakruju min qalbin saliim aliimaan ilaahay ha nacdale been buu sheegay bui rasuulku ma fool xumeyn qalbi iimaan ku jirana waxaasoo kale waxa weeyaan kama soo baxo kadalika waxa weeyaan axmed ibn abi sulaymaan saaxibu saxnuun waxa isna uu maqlay nin leh facala allahu birasuuli illahi kada ilaahay rasuulka balaayaha ku rido markaasaa waxaa la yidhi war yaa caduwallah xumaantan iyo balaayadan aad ku hadlaysaa waa maxay markaasaa uu kusii hadlay hadalkii hore mid ka daran markaasaa la yidhi waar maxaad ku hadlaysaa waxaan jooji suhi waar waad waalantihin rasuulka sheegay maad garanaysaan hangaralaha ama dibqaloocaan u jeedaa ma rasuulka ilaahay soo diray oad moodaysaan inuu caayo arrintaasoo kale maanta way jirtaa in rag culimo loo yaqaano oo awliye loo yaqaana diinta ilaahay ay caayaan ama rasuulka ay caayaan marka la idhahdo waar ma ninkan ilaahay iyo rasuulka iyo diinta iyo caayaya ayaad awliye culimo ku sheegaysaa oo diin u daba fadhiisanaysaan aad ka barakaysanaysaan ayaa waxaa dadka qaarkood ay odhanayaan maya afkii awliyadu ku hadlaya waa luqad kale weeyi rasuulku caaya maha rasuulkeedii diintu caaya teebaad moodaysaa waa diin kale weeyi ilaa bacdulikhwa ay sheegeen inuu nin waxa weeyaan reer weliba qoyska uu ka dhashay inuu diintooda caayi jiray markana waar diintaa caayana oo odhan jiray dee diinta reerkayga miyaad garanaysaa waa adhiga weeyi markaa markaan diintooda caayayo adhigaan caayaya waxaasoo dhani waxa weeyaan wax qofka laga aqbalaayo ma aha mar haddii hadalkiisan uu yahay hadal ay ka muuqato aflagaadiyacay rasuulka ilaahay u geysanayo mar marsiyo laga yeeri maayo waxaa markaa uu yidhi xabiib ibnu rabiic arrinta noocaasiyo laga yeeli maayo lianna iddicaa'a ta'wiili fii lafdin sariix laa yuqbal hadal cad oo caynimo ku cad oo rasuulkii uu caayay inuu idhaha hangaralaan uga jeedaa ama u idhaha diin kalean u jeedaa ama uu yidhaahdo waxa weeyaan ilaahan aan caayo asnaamtaan u jeedaa arrinta noocaasiyo laga aqbali maayo saas ayaa ahlucilmigu raxmatullaahi calayhim ay ahaayeen waxaan walaalayaal kusoo gebagabeynaya muxaadaradeena qofka rasuulka caaya ama diinta caaya ama allahba subxaana wa tacaala caaya dembiga noocaasiya uu sameeyey axkaam baa ka ratimaysa qaarkood adduunyadan waxa weeyaan ay dhacayaan qaarkoodna sidaasoo kale aakhiro waxa weeyaan ay dhici doonaan axkaamtaa waxaa ka mid aynu kusoo ururinaynaa marka koowaad qofkaasi waa qof murtadoo diintii islaamka ka baxay waa qof markaasi islaam iyo iimaan aanay shaqo isku lahayn xukumkiisuna dee waa in la dilo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man badela diinahu faqtuluuh qofka diintiisa bedelo dila buu yidhi mar haddii rasuulkii uu caayay ama diintii uu caayayna diintiisii islaamka ayduu ka baxo wuu bedelay xukumkiisu markaa waa in la dilo ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqdo ha yidhaahdo waan kaftamaya ha yidhaahdo iga dhabeexay waxaa kaloo ka mid ah axkaamta ka dhalanaysa ta ka dhalanaysa arrinta noocaasi waxaa ka mid a ninka ilaahay caaya ama rasuulka caaya ama diinta caaya in markaa gabadh muslimada loo guuriya waa xaaraan weeyaan guur u qaban maayo meher u qaban maayo gabadh muslimada in sidaas oo kale gabadh muslimada hore uu qabe ay la sii joogtaana mid bannaan maaha mid cusubna looma meherin karo mid hore waxa weeyaan ay wada joogeen ama uu qabayna lama sii joogi karto nikaaxaasi waa fasakhmaya ilaahay baa wuxuu ihi laa huna xillun lahum walaa hum yaxiluuna lahuna dumarka muslimaadka ahi xalaal markaa umaaha kuwa gaalada ah ilaahay subxaana wa tacaala saas ayaa qur-aankiisa uu ku tilmaamay inuu soo galo masaajida muslimiinta gaar ahaan masjid alxaraam ayaa mamnuuc ka noqonaysa inama almushrikuuna najas falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim hada waayo waa najaasoobay gaalnimada noocaasi ee uu ku dhacay ayaa najaasaysay in markaa meelaha daahirka iyo muqadasaadka islaamka u soo dhawaadaa waa mid mamnuuca oo wax weyn aan laga ogolay masaajidka ixtiraama baaraka allahu fiikum iska fadhiiso lamid ah haddii gabadi dee diinta ay caydana waa lamid oo iminka dumar waxa weeyaan diinta caaya ayaa beledkeena ku fara badan aada maqlaysaa wallaahi waxyaabaha laga murugooday qalbiguu kula googo-ayo waxaa ka mid a inaad maqasho carruur yar yar oon toban jir gaadhin oo caaya nebiga caleyhi salaatu wasalaam wallahi waxaan filaya inaanu isbuuc ka soo wareegin marka anoo gurigayga dhex fadhiya daaqadda aan ka maqlaayo ilmo yar oo aan jirtolama toddoba jirba ama sideed jirba oo mid kale nebigiisa caayaya waxa noocaasi waa tarbiye xun oo ay la kulmeen carruurta oo dadka waaweyn ay ka maqleen wixii dadka waaweyn ay ka maqleen ayuun bay waxa weeyaan ku hadaaqayaan marka haddii dumarku ay caayaanna xukumka noocana bay yeelanayaan oo n nin muslimi inuu guursado maaha gabadh caynkaasiya haddii marka hore uu qabayna ilaa markaa ay toobad keenayso in gabadha noocaasiya uu haysto maaha waa inuu sii daayo waxaa kaloo ka dhalanaysa inaanu mas-uul ka noqon karin hablihiisa iyo inamadiisa inantiisa xataa ma bixin karo walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila mid kaafiri qof muumina mas-uul kama noqon karo ilaahay baa subxaana watacaala qur-aanka ku tilmaamay haddii uu dhinto dadka muslimiinta ee qaraabadiisa ay dhexli maayaan haddii dad muslimiin oo qaraabadiisa ay dhintaanna sidaasoo kale isagu ma dhexli karo oo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yaritu almuslimu alkaafir walaa yaritu alkaafir almuslim qof muslimi gaal ma dhaxlo qof gaaliina qof muslima ma dhexli karo waa xadiidu usaama ibnu zayd imaam albukhaari baa warinaya waxaa ka mid a axkaamta ka dhalanaysa qofka caynkaasiya inaan la cunin waxa uu gowraco ama bisinka ha u qabto ama bisin yaan u qabanin waayo dee maaha qof muslima wuu ridoobo diintii wuu ka baxay manaha ahlulkitaabkii yuhuuddii iyo nasaaradii dabiixadoodu ay xalaash ahayd waxay gowracaan ay xalaash ahayd ee si markaa saxa ay u gowracaan labadaa midna maaha waa gaal kale oo nooc kalea waxa uu gowracaa markaasi xaaraan weeyaan waa bakti in la cunaano waxa weeyaan ma banaana ninka lagu ogaya arrinta noocaasi hiliblaa in markaa hilib laga iibsado ama waxa uu gowraco la cuno maaha haddii axkaamta noocaasi aynu kula dhaqmi lahayn oo qura dadka xumaantan iyo dembigan ku qumaaya wax fara badan bay walaalayaal waaqaca ka bedeli lahayd haddii uu dhinto lama maydhaayo lamana kafnaayo lagu tukan maayo maqaabirta muslimiinta la geyn maayo ilaahay naxariis iyo dembi dhaaf loo weydiin maayo waxaa baktigiisa loo qarinayaa sida ayda laysaga aaso soo ay markuu meelahan ku dhinto ama gaadhi jiidho ma nidhaahno war yo inaan cudur ka qaadine meelaha god uga qodo inaga qariya sidaasoo kale ayaa isagana lagu samaynaya banaankaasi ayaa loo dayn lahaa haddii waxa weeyaan aan laga baqanahayn dadka muslimiinta inuu dhibaateeyo aakhirana masiirkiis iyo meesha uu ku dambaynaya haddii arrinta noocaasi uu ku dhinto waa naar weeye sida ilaahay subxaana watacaala aayaad qur-aano fara badan uu kaga warramay waxaa walaalayaal tilmaamaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka caaya haddii innagu aynu waxba ka qaban weyno oo aynu munkarka noocaasiyo carabkeenna ku inkiri weyno oo aynu gacanteenna ku inkiri weyno markay suurtagal inoo tahay oo aynu ku inkiri weyno qalbigeenno arrinta aynu ka damqan weyno aynu ka xanuunsan weyno waxaynu halis u nahay in ciqaabka ilahay nagu soo dego ilaahay subxaana watacala wuxu uhi wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ka baqda fitna iyo cadaab kuwa dulmiga iyo dembiga sameeye qura aan ku dhacahayn dadkao dhan waxa weeyaan wada maashaynaysa wuxuu tilmaamay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam qoom kacbada ku duulay si ay usoo burburiyaan in dhulka lala jari doono iyadoo weliba ay ku jiraan dadaan ujeeddada noocaasi aan u socon rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi yukhsafu biawalihim wa aakhirihim uma yubcathuuna calaa niyaatihim kooda u horeeya ilaa kooda u dambeeya kii arrintaa u socdiye ka kaleba dhulkaa lala jaraya dabeeta hadhow mid walba niyadiisa ayaa lagu soo saaraya inay samadu inagu soo dunto ciqaabi nagaga yimaadaynu halis u nahay wallahi inuu ilaahay dhulka inala jaraynu halis u nahay kuwa dhulka lala jarayna waa jirtaa oo culimada islaamku waxay sheegeen fi lcasri alxaadir waktigeenan jasiirad ku taalla waddanka turkiga ayaa waxaa isugu yimi kuwa lagu sheegaya dubaad saraakiishii ciidanka xaflad bay ku lahaayeen ay khamri ku cabayaan xafladda caynkaasiiba oo muusig la garaacanayo habla ay u heesayaane u jaasayaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu aflagaadiinaya ilaahay subxana watacaala ilaahay baa dhulka la jaray dab iyo naar buu ilaahay marka hore qabadsiiyey jasiiraddaasi ay ku jireen dabeeta iyadoo la arkayo ay muuqato ayaa jasiiraddaasi si tallaabo tallaabo ay hoos ugu degaysa ilaa ay wada qarsoontay oo qof aanu ka bixin kuwii meesha caynkaasiya ku jiray ee munkarka noocaasiya samaynayey wixii inagu dhacay walaaleela hore inoogu dhacay dunuubta aynu samaynay baa sababu ahayd ilaahay subxaana watacaala inagama gardarayn cid inaga gardarana ilaahay subxaana watacaala uma hiilinahayn ilaahay subxaana watacaala dembiga aynu ka gallay ayaa sababu ahaa imikana dhibaatadayna haysata oo faqrigu uu ka mid yahay oo abaaruhu ay ka mid yihiin oo horumar la-aantani ay ka mid tahay arrimaha noocaasi o dhan waxaa sababaa dembiyada aynu gelayno oo weliba ay u weyn tahay ilaahay aynu aflagaadayno dad inagu dhex jira ay aflagaadeeyaan rasuulkaoo dhexdeena lagu aflagaadeeyo diinta ilaahay subxaana watacaala la aflagaadeeyo waxa walaalayaal dhici jirtay ummadi marka rasuulkeeda ay aflagaadaysa ay dhibto ayaa la halaagi jiray bal qisaska qur-aanka u fiirso gaalnimada oo qura laguma halaagi jirin siduu leeyahy shaikhulislaam ibnu taymiya maalinta ummadi ay bilowdo inay rasuulkooda hadal ku dhibaateeyeen ama ficil ayaa ilaahay subxaana watacaala uu halaagi jiray saxaabada rasuulku markay maqlaan qola rasuulka calayhi salaatu wasalaam aflagaadaynaysa waxa markaa ay ogaan jireen oo ay dareemi jireen inuu ilaahay halaagayo subxaana watacaala uu uga gargaarayo sidaas ayaa saxaabada rasuulku ay dareensanaan jireen waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu qoray laba warqadood midna kisra buu u diray midna qaysar qaysar ninkii la odhan jiray reer ruum u talin jiray warqadii rasuulka waa maamuusay rasuulkana ma aflagaadayn mulkigiisi baaqi buu yahay ilaa yawmina haada sida shaikhulislaam ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh uu leeyahy oo waa kuwaa dee reer ruum waa reer yurubkaase waataa weli dawladahoodu ay dhisan yihiin ninkii reer faris u talin jirayna warqadii rasuulkana waa jeexjeexay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam istihzaa buu ku sameeyey waa ku jeesjeesay ilaahay baa mulkigiisii jeexjeexay cidhibtiisii gooyey ina shaani'aka huwa alabtar baa ku dhacday ka ku dhaleecaynaya nebi maxamedow isaga ayaa ka cidhibtiisu ay go-ayso ee kada beelaaya ee aanu baadh waxa weeye aanu baxahayn haddii ilaahay yidhi subxaana wa tacaala man caadaa lii waliyan faqad aadantu bilxarb qofka colaadiya qof aan jecelahay oo i rumeeyo iga baqda dagaal baan ogeysiiya dagaalka ku tala galo maxaad u malaynaysaa kan rasuulka ilaahay colaadiya ilaahay colaadiya diinta rabbi colaadiya dagaalka ilaahay subxaana wa tacala ma ka badbaadaya waad u malaynaysa iyo ciqaabka rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal aynu ka baqanno oo munkarka noocaasiya aynu ololo ku qaadno ummado sideennan oo kale waxaa jiray rasuulka ilaahay iyo diintiiya loogu dhex caayi jiray ololay ku qaadeen culimadooda dhalinyartooda odayaashooda madaxdooda ilaa arrinta noocaasi ay suusho markaasi ay baabaaday ama ay ku dhawaatay inay baabaado munkarka noocaasiya meel aynu uga soo wada jeesanno intaynu ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka baqanno aynu markaa ka baqanno suul khaatima inay khaatimadaynu xumaato iyadoo rasuulkii calayhi salaatu wasalaam laynagu dhex caayo haddaynu dhimanno kan rasuulka calayhi salaatu wasalaam caayaya isaga khaatimadiisu inay xumaanayso haddaanu arrintaasi ka toobadkeenin shaki waxa weeyaan kuma jiro oo aanu dib islaamka aan usoo gelin o aanu soo islaamin haddaan markaa la dilinoo xadka aan lagu ooginba waxaa dhacday waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida bukhaariyo muslimba ay wariyeen nin baa jiray rasuulka karaani u ahaa kiristaan buu ahaa markii hore dabeetana wuu islaamay rasuulka kuwii wuxuu qori jiray buu ka mid ahaa intuu ridoobo qoladii kiristaanka ahayd uu u tegey ayaa wuxuu yidhi maxamed waxaanu sheegaya ma run baad moodaysaa wixii anigu aan u malmaluuqay weeyaan wixii anigu aan u qorqori jiray ayuu dadka qur-aan ugu sheegayaa buu yidhi dabeetana nimankii madaxay saareenoo waxay idhaahdeen baleeg maxamed inaanu waxba isla haynin oo uu been sheegayo waxaa noogu daliila ninkii dhammaan saxaabadiisa ka mid ahaa ee karaaniga u ahaa ee qur-aankan uu sheegayaba u qori jiray ayaa waxa weeyaan sidan leh mal dhegaysa ninkii madaxa saareenoo ay weyneeyeen ay tacdiimiyeen ay tafkiimiyeen laakiin ilaahay subxana watacaala miyuu ka qarsoomi karaya ilaahay subxaana watacaala ciqaabkiisa miyuu meel kaga gaban karaa ma cid baa ka difaaci karta maalma markuu jooga buu ilaahay qoorta ka jebiyo u dhintay markaasay xabaal u qodeen oo ay aaseen ilaahay baa dhulka le subxaana wa tacaala ilaahay baa dhulka abuuray dhulku ilaahay buu ka amar qaata waa deeca waa inagii tilmaamaynay dhulku inuu ka gilgisho aflagaadada ilaahay loo geysto dhulkiibaa ka gilgishay aflagaadadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkaasi u geystay subaxii baa la arkay isagoo xabaasha ay soo tuftay oo banaanka waxa weeyaan yaalla markaasay yidhahdeen haa garanay maxamed iyo saaxiibadiibaa xalay kusoo guday oo intay qodeen dabeetana banaanka soo dhigay ciil bay u qabeeneen mar labaad bay ku celiyeen mar saddexaad bay ku celiyeen mar walba dhulkii waa soo tufaa markii dambe waxay ogaadeen masaa'ib iyo balaayo kale inay daba socoto way iska tuureen saas ayaa walaaleel khaatimada oga xumaanaysa oo laa ilaaha illa allah aan la waafajinahayn wallahi waxaa dhacday oo bacdu diyaari alislaamiya dhulka islaamka meelo ka mida ka dhacday rag dhalinyar ahaa oo ilaahay iyo diinta iyo rasuulka iyo caayi jiray inuu gaadhi la qallimay dabeetana markii la doonay in la yidhaahdo loo laqino tawxiidka la laa ilaha illa allah dhaha inay bilaabeen inay diinta caayaan qofkuuma ha dhow toole marka ay geeridu kusoo xaadirto awoodi waxa weeye inay u run sheegto shaydaanku fursaddaa uu soo xaadirayo uu ka faa'idaysanayo wixii qalbigiisa ka buuxaya wixii uu ku hadli jiray ayuubu kahadlaya ku hadlaya ilahay baynu ka magan gelayna subxana watacala in khaatimadu ay naga xumaato ilahu khaatimada noo wanaaji walaalayaal waxaan kusoo gebagabanaya waxa wayaan hadalkaygan walaalahan markaasi bilaabmay ee muxaadaraadka ku bilaabmay dhammaanteen ba aynu ka wada qayb qaadano waa mas-uuliyad dhammaanteen bayna saaran shar iyo dhibaato fara badan aynu kaga badbaadayno waajibina saaranna aynu kaga soo baxayno ilahayna subxaana watacala inoogu naxariisanayo ilahay dembigeenna ha dhaafo ilahayna subxana watacala dhammaanteen hainoo naxariisto wallahu aclam waxku bilahi tawfiiq sala allahu ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi wasalam tasliim